bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaal iyo labaatanka bisha agosto sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu ka warbixiyey gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo nuuciisu yahay kaarib kaasoo lagu qabtay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa sheegay in ciidamada nabad sugidda ay gaarigan kaaribka ah lagu soo xiray waxyaabaha qarxa ay ku qabteen agagaarka dugsiga hoose dhexe ee xaawataako oo ku yaala degmada xamarweyne cabdifataax cumar xalana ayaa intaa ku daray in ciidamada nabad sugidda ay kala furteen waxyaabihii lagu soo xiray gaarigaasi ee qaraxyada kuwaasoo la doonayay in lagu dhibaateeyo dad rayid ah sida uu sheegay baaritaanada ayaa lagu hayaa ciidanka dembi baarista ah ayaana haatan hawshaasi gacmaha kula jiro wixii ka soo baxana maamulka dib ayuu idinkala socodsii doonaa sidaasi waxaa yidhi afhayeenka maamulka gobolka banaadir ciidamada dowladda ayaa ku guulaystay dhowr jeer in ay ka inay qabtaan inay ka qabtaan magaalada muqdisho gawaari laga soo buuxiyay warxaha qarxa kuwaas oo la doonayay sida ay maamulka hore u sheegeen in lagu dhibaateeyo bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho gaarigan oo nuuciisa uu yahay kaarib ayaa ciidamadu waxay ku guulaysteen inay ka furaan walxaaha qarxa oo laga soo buuxiyey gaarigaasi taasoo markeedii hore la sheegay inay ahayd fuusto si aad ah u buuxday ciidamada dowladda federaalk ah ee qaybtooda nabad sugidda miinabaarista ayaa waxay ku guulaysteen tiro dhowr jeer oo hore sidoo kale inay ka furfuraan gawaari dhowra walxaha qarxa oo lagu soo xiray gawaaridan ayaa ilaa iyo shalay waxay ahaayeen gawaari si aadan looga baadigoobayay magaalada muqdisho kuwaasoo xoogahooda kol hore loo soo gudbiyey ciidamada ammaanka si ay kaga hortagaan wararka naga soo gaaraya garoonka aadan cabde ee magaalada muqdisho ayaa waxay ku waramayaan in ciidamada waa in shaqaalihii garoonka maanta ay ku dhaqaaqeen shaqo joojin qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgala garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa saakay shaqo joojin ka bilaabay iyo banaanbax laga samaynaya afaafka hore ee laga gala garoonka diyaaradaha iyagoo ka cabanaya shirkadda favori ee gacanta ku haysa howlaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho shaqaalahan ayaa ka cabanaya in muddo inaysan qaadan wax mushaaraad ah iyagoona mudda iyagoona mudnaanta koowaad la siiyo dadka ajaaniibta ah ee ka shaqeeya garoonkaasi qaar ka mid a dadka shaqaalaha ah ee dibadbaxyada dhigaya oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen inay ka xun yihiin siyaabaha kala duwan ee loola dhaqmay waxayna tilmaameen inaysan qaada doonin taasi waxay ka cabanayaan sidoo kale dhibaato ay ku hayaan dadka ajaaniibta ee ka shaqeeya garoonka diyaaradaha sidoo kale shaqaalaha qaa shaqaale ka cabanaya in ay qofka haysta shahaado jaamacadeed iyo mid dugsi sare ay yihiin kuwo isku siman ama isla siman iskuna mushaaraad ah halka dadka kale ee ajaaniibta garoonka ka shaqaynayo teetallada shaqooyinka ay ku kala duwan yihiin sida ay ka dhawaajiyeen shirkadda favori ee laga leeyahay dalka turkiga ay gacanta ku hayso garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa waxaa shaqaalaysiisay tiro dad ah iyadoo sidoo kalena ay ku jiraan kuwo ajaaniib ah oo ka howlgala garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho taasoo muddooyinka dambe ay si-ada usoo badanaysay cabashada laga muujinayo halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa waxa uu kelmado dardaaran ah u jeediyey ciidamo ka tirsan kuwa danab oo loo soo xiray dhowaan tababar soconayay muddo iyadoona ciidamadan ay ku tababaranayeen deegaanka jasiira ee halkaasoo ah goobta ay ku tababartaan ciidanka militariga soomaaliya sarreeyagaas maxamed aadan asmad ayaa la dardaarmay ciidanka isagoona tilmaamay in laga baahan yahay in ay xoojiyaan kalsoonida kalsoonina ka helaan shacabka soomaaliyeed iyagoo u adeegaya si daacadnimo ah taliyaha ayaa xusay inay muhiim tahay in ciidamadan ay ka bax ka baxaan waajibaadka qaran ee loo soo igmaday ayagoo sidoo kalena laga sugayo difaaca dalka ee iyo ka xoreynta cadowga dhibaatada ku haya shacabka soomaaliyeed sida u sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ciidamadan tababarka loo soo xiray ayaa waxay ka qayb noqon doonaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandoska ee loo yaqaano danab kuwaasoo tiro dhowr jeero horena howlgallo ka fuliyay qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya ciidamadan ayaa la siiyey qalab ciidan iyo sidoo kale gaadiida qufulan ee gaashaaman kuwaasoo loogu talagalay inay adeegsadaan xilliyada ay ka qayb noqonayaan weerarada iyo dagaalada ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda al-shabaab wararka naga soo gaaraya gudaha waddanka kenyana waxa ay ku waramayaan in ciidamada waddankaasi kenya ay qabteen dad la sheegay inay yihiin argagixiso kuwaas waa ciidanka la dagaalanka argagixisada inay gacanta ku dhigeen tiro ka tirsan maleeshiyaad la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab wararka ay warbaahinta kenya baahinayso ayaa waxa ay sheegayaan in dadka la qaqabtay laga xiray xaafadda nairobi ku taalla ee saddex ka mid ah ay ka tirsan yihiin ciidamada militariga waxaana lagu eedeeyey inay hub iyo sidoo kale walxaha kale ee qarxa ay ka iibinayeen dadda la sheegay inay yihiin al-shabaab sida waxaa lagu soo xigtay saraakiisha ciidanka ammaanka ee dalkaasi kenya goobta lagu soo qabtay dadkan ay dadkan lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab oo ay ku jiraan ciidamo kuwa militariga hay leedahay dowladda kenya ayaa waxaa la sheegayaa inay in lagu hayo cadeymo dhowr ah oo la xidhiira iibinta hub iyo walxaha qarxa oo ay doonayeen inay u gacan geliyaan kooxda dhaqdhaqaaqa al-shabaab saraakiisha ciidanka kenya ayaa sheegay in dadka la xiray loo gudbin doono qaybta dembi baarista halkaasoo lagu soo maxkamaday doono dhowr mar ayaa gudaha kenya lagu qabtay dad la sheegay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab oo dalkaasi kenya dhowr mar ka geystay weeraro iyo sidoo kale dagaallo saacado qaatay kuwaasoo ay ku geeriyoodeen dad aad u fara badan oo ka mid ah dadka ka soo jeeda gudaha waddankaasi kenya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo xubno uu hogaaminayo ayaa gaaray degmada baraawe ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya inkastoo maamulka haatan uu ku shaqeeyay magaalada baydhabo oo ah xarunta ku-meel gaarka ee maamulkaasi wararka naga soo gaaraya baraawe waxay tilmaamayaan in madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya kulamo uu kula qaatay degmadaasi xubnaha kala duwan ee bulshada qaybaheeda kala duwan iyo maamulka degmada ayadoo sidoo kale uu la kulmay saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ee amisom ee gacanta ku haya halkaasi degmada baraawe oo ka mid ah degmooyinka gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay halbowla u tahay maamulkaas ayadoo la doonayo dhowaan in halkaasi laga hirgeliyo garoon diyaaradeed iyo sidoo kale dekedda waxaana maamulka koonfur galbeed soomaaliya lagu wadaa sanad kadib inuu u guuro magaaladaasi inkastoo weli aysan muuqan saasaanta guuritaanka maamulka ee ku aadan xarunta uu yeelanayo ee baraawe iyo sida ay noqon doonto ama xilliga loo guuri doono madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa ciidanka iyo saraakiisha la kulmay kula dardaarmay xoojinta xaqiijinta amniga iyo sii wadida la dagaalanka ka dhanka kooxda al-shabaab ee ku dhuumaalaysanaysa nawaaxiga degmada baraawe ayadoo inta badanna fariisimaha ciidamada dowladda ay ku leeyihiin halkaas mararka qaar ay la kulmaan weeraro ku dhuf oo ka dhaqaaq oo kaga imaanaya dhinaca dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa waxaan idiin akhrinaya warka anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaan warkan warka xiga dib ugu kulmayno sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh